haatanna waxaad sugaysaan waa barnaamijkii xiisaa lahaa ee aad wada dhegeysan jirteen xiliyadan oo kale habeen walba oo sabti ah saare ciidla nuur stuudiyaga weleysa ayaa inoo haysa waa caweyska washington
aweyska washington waxaad sabti kasta xiliyadan oo kale ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaan idinku haya caaweyo caweyskana waxaa ka mid a ragga iyo dumarka keebaa khiyaamo sameeya guurka kadib hama beena mooye ragna harasho reer male waa haantiflayso layskuma hadlayn karo hadduu hadal macaanaa uu hayal samaa shalay markan hoy wadaagnuu hebel kala noqdo baas waxaa kaloo aan idiin hayaa badbaadintii mahadhada reebtay waa qiso cajiiba oo laba iyo toban sannadood soo jiitamaysay aynu ku bilowno badbaadintii mahadhada reebtay markay duufaanadu dhacaan dabayluhuna dhulka oo dhan asqeeyaan biyaha roobka ee cirka ka soo da-aya daadadka soo rogmanaya iyo baddii oo butaacday ama fatahday ay buuxdhaafiyaan magaaladii aad ku noolayd marka gurigii aad ku jirteen dumo sidoo kalena dhammaan guryihii hareerahaaga ay daadka raacaan marka waalidkaa iyo walaalahaa iyo dadkii kuu dhowaa waxba kuu qaban kari waayaan ee arladu noqoto iskuma ciirsato bini'aadamka waxaa ku dhaca niyadjab iyo quus waxay u maleeyaan in qiyaamihii dhacay oo dunidu sidaa ku rogmatay qof kastaa wuxuu doonayaa inuu helo wax badbaadiya isagoo arkaya inaanay jirin wax u muuqda oo badbaadin kara sheekada soo socotaa waxay ku saabsan tahay gabadh yar oo saddex jir ahayd oo ka badbaaday duufaanadii katriina loogu magac daray ee bishii ogost labadii kun iyo shantii xilli haatan laga joogo labiyo toban sannadood ku dhufatay xeebaha maraykanka gaar ahaan gobolla ay ka mid yihiin new orleans louisiana alabama bahamas florida ilaa xeebaha ku taydsan bariga maraykanka iyo kuuba waxaa la sheegay inay xilligaa duufaanada ku dhinteen ku dhowaad kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo soddon qof khasaaraha duufaanadaasi geysteenna waxaa lagu qiyaasay boqol iyo siddeed bilyan oo dollar inantaasi yar ee saddex jirka ahayd oo aad u baqanaysa oo dhex dabaalanaysa biyaha iyo masiibadaasi aynu soo sheegnay ayaa mar keliya ka war heshay nin askariya oo baarashuud soo goostay oo diyaarad ka soo booday oo dadka badbaadinaya markaasuu u yimid iyadoo faraxsan ayay ku booday waxay ka gashay laabta amaba xabadkiisa markaad sawirka aragto waxaad moodaysaa aabbaheedoo muddo ka maqnaa oo ay ku faraxday aragtidiisa markaasay labada gacmood si xooggan ugu qabsatay qoortiisa kadibna wuu qaaday oo wuxuu saaray diyaarad sidaasi ayaanay ku badbaadeen iyada iyo qoyskeeda qaar ka mid ahay dhacdadaasi waxay saamayn hadhi weyday ku reebtay qalbiga ninkii askariga ahaa muddo dheer ayuu raadinayey meel ay jaan iyo cidhib dhigtay gabadhii yarayd ee uu soo badbaadiyey sheekadu yaana ila taraarina intaa wixii ka dambeeyey dhacdooyin badan ayaa ku soo kordhay nolosha labadaasi qof waxaan kala sheekaystay cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatan istuudiyaha ila jooga cabdixakiin oo kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington waayo sahra aad baad umahadsantahay sheekadan waxay noqotay sheeko aad u cajiiba islamarkaana n warbaahinta waddanka maraykanka gudihiisa iyo weliba kuwa guud ahaan dunida qaybo ka mid ah een aad u qabsatay islamarkaana dadka indhooga aad u soo jiidatay waxaa looga dhigay ciwaan sheekadan waa uu soo badbaadiyey ama wuxuu ka soo badbaadiyey duufaantii katrina sannado kadibna waxay weydiisatay su-aal aad u cajiiba oonu filaynin waan gartay si kalena waa loo dhigi karaayo wuu ka soo badbaadiyey duufaantii iyadna waxay ka badbaadisay murugo wakhtiyo badan qalbigiisa ku jirtay ayay xusuusteedu ka daweysay aada iyo weyn sahra inantu xilligaasi gabadha magaceeda waxaa la yidhaahdaa liishay brown baa la yidhahdaa ninkana waxaa la yidhahdaa mike marony baa la yidhaahdaa marka labadooda markaad eegto inantu xilligaasi inan yaro aada u yar bay ahayd da-deedu saddex jir bay ahayd iyadoo biyuhu ay guud ahaan xaafadihii galeen wadooyinkii buuxiyeen meel walba buuxiyeen oo dadku saqafyada dushooda koreen ayaa markaasi xilligaasi uu soo badbaadiyey gabadhan da ahaana gabadhu gabadh aada u yar bay ahayd oo inan yar oo da-deedu saddex sano tahay dad badan baa la badbaadiyey boqolaal qof kumanaan dadaa meesha laga samata bixiyey dad badan baana ka qayb qaatay gurmadka hadday tahay kuwa debdemiska hadday tahay ciidamada kala duwan ee maraykanka iyo dadka loo tababaray inay dadka samata bixiyaan markay masiibo sidan oo kala dhacdo waayo ay markaa sheekadan inanta yare la badbaadiyey iyo inankii badbaadiyey ay u noqotay muhiim in laga sheekeeyo labiyo toban sannadood kadib waxaa keliya tag saamayn yeelatay markuu gabadhan soo badbaadiyey oo inantan ka soo qaaday goobtiyada ahayd ee gurigooda iyadiyo qoyskooda ku xaniban waxaa layidhi hag bay samaysay ama laabtay laabtay u gelisay waa inan yaroo saddex jira way ku farxday xaqiiqatan laabtay u saartay markaa isagoo keliya ta waxaa la yidhahdaa wuxuu maalintaa soo badbaadiyey boqol iyo afartan qof ayuu soo badbaadiyey soo kaxeeyey haddaba isaga waxaa soo jiitay inanta yar geesinimadeeda iyo xilligaasi dhiiranaanta ka muuqatay waxyaabaha uu tilmaamay waxaa ka mid a wuxuu yidhi waxaan arkay inan yaroo aada u dhiiran muddo kadib waxaa uu waraysi siiyey air force times warbaahinta la yidhahda qolada ciidamada cirku ay leeyihiin wuxuuna yidhi waxa aan la kulmay xilligaasi inan yaroo aada u dhiiran oo fariida markii aan soo badbaadiyey diyaaradda helicopterta soo saaray hag bay siisay ama laabta ii saartay laabta iyadoo faraxsan islamarkiina may aamusina waxa weeye iyadoo dhiiran diyaaraddu markay gurigay guryihii iyo magaaladiisa a dulmarisay tilmaantay waxay tihi gurigaygina waa kaa biyuhu dul ay dul hoganayaan ama biyuhu ka dul buuxaan waan gartay marka intee in leeg bay ku qaadatay markaa inuu weli xasuusnaaday inantii yareeda uu badbaadiyey ee laabta gelisay ama isagu laabta geliyey xilli ay u baahnayd cid u soo gurmata oo ka dhex qaada masiibadan markii sahra uu soo badbaadiyo gabadha yar soo badbaadiyey muddo shan sanaa kadib ayuu warbaahinta ku qoray oo islamarkiiba uu bilaabay inuu gabadha raadiyo islamarkiiba wuxuu bilaabay inuu warbaahinta bulshada amaba social media ku qoro idhaahdo gabadha yara noocaasoo aada u fariida jirto xilligaan soo badbaadiyey gabadhaasi cid iga caawin kartaa ma jirto meel ay ku nooshay xilligaasi weliba arrinka cajiibka wuxuu ahaa warbaahinta bulshada ama social media marka ku qoray ceedda dheg bay jalaq u siin weyday nin kaloo isagu la yidhaahdo xilligaasi la sheegay inuu dee bulsho ilaa saddex kun oo qof ay gaadhayaan ay ugu jireen ayaa isagana haddana ka caawiyey oo isna geliyey warbaahintiisii oo gabadhi la naadiyey ninkiina wax badan umay soo juuqin xilligaasi marka raadinteeda wuxuu bilaabay shan sannadood kadib xilligii soo badbaadiy shan sannadood kadib u bilaabay waan gartay siduu u soo helay markaa maxaase ku dhaliyey inuu intaasoo sannadood kadib weli ka fikiro oo uu raadiyo oo uu dadka weydiiyuraa inantaa yar inay nooshiina dhimatay yaa meel ku og horta ninkani ciidamada cirka ee maraykanku ka mid ahaa kuwo gaar ahaan baarashuudka ku booda dabcan isaga waxay haysatay culays badan mushkiladaa dhacday dadka duufaanada ku dhaceen mashaakilaadka dhacay baa saameyn ku yeelatay oo maskaxdiisii iyo waliba maankiisa aada uga dhex guuxaysay dabcan xilligaasi markuu gabadha soo badbaadiyey waxaa fursad siiyey oo iyagana warbaahinta sawir baa laga qaaday iyadoo inantiyareedu soo qaaday oo inantiyareed iyadoo saddex jar oo laabta laabta saa uga hayo iyadoona ku faraxsan tahay isagii deeta wuxuu sameeyey mar kastuu sawirkan arka uu ku farxa maca waxaa la tilmaamaa inuu xiliyada qaar ciraaq iyo weliba afghanistan oo kale uu safray safaradaasoo kale iyadana uu sawirkaasoo kale uu qaatay uuna sawirkii aana kaba hadhinba waxyaaba uu sheegay waxaa ka mid ah ama la tilmaamay xanuunka ama waxaa la yidhaha b t s d ama post traumatic stress disorder oo ah marka dadku mashaakilaad iyo dhibaatooyin soo arkaan kusoo inta badan saamaynta maskaxdooda ku yeelata inuu waxyaabaha dareemayey dareenkaa uu dareemayey sawirkan uu isku daweynayay mar kasta saasuu eegaa markuu eego sawirka markuu mashaakilaadkii wixii soo maray u arko waxau sawirku eegaa wuxuu gartaa inuu xiliyo wanaagsan iyo waxyaababa wanaagsan uu soo qabtay oo arko uu ku nafisaa haddaba waxay noqotay siduu ku helay helitaanka markuu dhowr jeer naadiyo naadinta saaba bilaabay wixii ka dambeeyey barnaamij laga sii daayey telefishinko la yidhaha the real ayaabaa haween brograamka qabtaa sheekadii ogaaday haweenkiibaa inay la naadiyaan bilaabay naadintii markay bilaabeen way soo heleen muddo kadib waxay ku bishaareeyeen inay gabadhii inantii soo heleen islamarkaana ay kulmi doonaan isaga iyo inantii waan gartay sidee u kulmeen kulankaa cajiibka maba sugi karaya aada buu xiisa badan yahay sahre isagaaba kaa horreeyo isaguna ereyga ay tidhin buu yidhi wuxuu yidhi ma sugi karayo inantaa la kulankeeda markuu intaas sheeguu yidhi ma sugi karayo iyadii baa loo yeedhay waa la ballamiyey hooyadeedna waa la ballamiyey dabcan waxaa la isugu keenay goobtii showgii inantu berigaasi waxay ahayd saddex jir xilliga markaa haweenkan showga ama barnaamijka qabtaa ay naadiyeen ay soo heleenna waxay noqotay toban sannadood kadib saddex iyo toban jir bay markaa ahayd iyadoo inan gashaantiya oo mississippi kaga jirta dugsiga sare xilligaa galaysa u diyaar garoobaysa ayaa showgii loo yeedhoo la keenay inantii markaa showgii way soo gashay markii showgii soo gashay laba qof bay salaantay labadii qof markay salaantay isaga qofkii saddexaad ka dhigto ay salaantay markii saa u salaantay waxaa la tilmaamaa in iyadu aanay waxba xasuusanin xilligaa inay hagaraysay amaba ay ku farxday laabta saartay laakiin se sawirkii ay aragtay intaa wixii ka dambeeyey marka haddaba sheekaba bilaabantay marka halkaa ku kulmeen ninkoodayga ahaa iyo gabadhii way sarkeen hooyadeed baa la socotay dabcan inay isku faraxsan yihin isna uu abaalguday iyadna u abaalgudayso goobtaa iyadaa wanaag baa la isweydaarsaday wixii ka dambeeyey waxay noqotay in ase asxaab loo xidhiidho layska war doono tagas ama waa qoraal kan laisku diro muddada dheer raadinaya hadiiba ilaahay mar quraata indhaha u saaray waa laysku raad joogaya aad iyo aad Waa kadibna cagta cagta laysku saaray waxaa la Ay.
sameeyey waa in layska war doono layska warhayo Aad waa suu iyo aad.
xaalkaa yahay adigana suu kugu yahay aad iyo aad tii baa socotay wixii ka dambeeyey isna qof xubin ka mida qoysku noqday in layska war doono laysu soo booqdo ayay noqoto sidii saa layskaga warhayo intaa wixii ka dambeeyey haddaba arrinka cajiibka noqday haddaba waxay noqotay inantii ninkan waa nin askariya waana la- waana soo retire garoobay oo inta badan eh, uu ka soo fadhiistay En sababtaa dhaawacyo ka soo gaadhay hawlihii uu galay En iyadii shaqadan uu soo qabtay badbaadada uu soo q- soo sameeyey dad badan u badbaadiyey ilaa imika uu wax badbaadinayo weliba jecel yahay inuu wax badbaadiyo waxay ku dhalatay inay- inay jeclaato shaqadii askarinimada haye isagiiba weydiisatay si uga caawin karo inuu askari ay noqoto hawshiiba gashay iminka saacadda waxay ka dambaysa diyaar bay u tahay sanadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka marka xilligan waxay isku diyaarinaysaa inay askariyad noqoto inay askari noqoto iyada iyo isaga xidhiirhkooda imika waa sidee xidhiir jacayl ma noqday oo ka duwan sidii hore mise weli kalgacaylkoodii ruuxiga ahaabaa weli jira dabcan labadooda warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in xidhiirkooga iyo weliba een, uu aada u qoto dheer yahay waanay haasaawaan dabcan oo laba qof haasaawo weeyaan laakiin wax ka weyn bay sheegaan oo isagoo kale oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inay uga weyn tahay een, xidhiirnimo iyo qoysnimo iyo waxaasoo dhan oo hadday imikadaa u baahato keli in loo saaro inuu kelida u saarayo saasuu sheegay marka heerkaasaabaa la isla marayaa waxaa la marayaa een, hadduu beerku qaybsamo Badh badh baan baan adigu adigu siin siin lahaa lahaa.
wadnahayga bidixdana waan ku bedeli lahaa xaaladu halkaasi maraysa yaa salaam aad iyo aad baad umaadsanta cabdixakiin aad baa umahadsan
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington haatanna waa qaybtii suugaanta iyo maansayahanada waa qaybtii ugu dambeysay waraysi aad u xiiso badan oo aan la yeeshay sidiiq maxamed burmad oo ah suxufi islamarkaana hal abuuray heeso gabayo iyo maansooyin aad u tiro badan sidiiq xilli aan sidaasi u fogeyn wuxuu tegey maxkamadda gobolka ee magaalada hargeysa isaga oo barnaamijyo ka soo diyaarinaya xaaladda qoysaska dacwadahoodu ay ka socdaan maxkamadda wuxuu barnaamijyadaasi ugu kuurgelayay waxa keena khilaafka qoysaska iyo waxa inta badan dumarku ay ka cawdaan guurka kadib barnaamijyadaasi markii uu dhammaystay weli waxaa maskaxdiisa ku taagnayd dareenkii uu ku arkay haweenkii uu waraystay markaasuu go'aansaday inaanay barnaamijyo keliyihii ku filayn ee uu barnaamijyo ka sameeyo xaaladahaasi ay dumarku uga warrameen barnaamijkeennan caawana waxaynu ku soo qaadan doonaa heesaha uu ka sameeyey wixii uu ku soo arkay maxkamadda waxbaa isugu kay biribiray horta maxkamadda maalme aan tegay iyo xaaladaha dumarku ku sugan yihiin markaa barnaamijyaad Meelo kasoo badan- sameynaysa maxkamadda ha barnaamij baan ka sameynayay waan gartay n- n- yacni caq- nolosha ee de lagu gumaysanayo nolosha maaragtay ee marka la qabo ee lagu hayo Ha, inta ha.
horena wanaagga loo muujinayo wanaagga loo muujinayo aada iyo aad Eh, waxaan arkay horta dumarku marka lala sheekaysanayo iyaga iska hawl badanba haye haw iyaga raggaba waalaba oo waxaaba la idhahdaa mahmahadiimi maxay ahayd horta afartanna kunna way la sheekaystaan kunna way kowna way ka raacaa waan waa gartay intan uu ninku waa inta nimankuna markaasi qaaqdun hayaan haye laakiin inay dumarku gob yihiin maalinka la mehersado ee guri lala yeesho waxay ahaydba waa hooyi waa gob iyada lagama yaaba in ay dhinacaa iyo dhinacaa toona eegto inay kun dambe kasii Laakiin- koobiso la- laakiin ninkii wanaagsanaan jiray baa u badan in uu eh, ama xalaal ha ku raadsado ama ama s- ama ama xaaraanba ha ku raadsade inuu inuu inuu laablaab bato raggay u badan tahay ma wada ah ragge waan garta markaasay bilaabaan haye Eh, dabadeetana dareenada markaa waxaa igu dhaliyey eh, saddexda heesoodba waa isku mawduuc dabeedna doorkan amar ilaahay eh, barnaamijkii dhaweyday iidda hahe saddex heesood baan qoray saddexdaba waxaan is- de aduu gabarh baa i gashay wax kale kuma garatid inay dumar iga dhex hadlayeen
waan ee gartay gabar i gashay iga dhex hadlaysay waan gartay mid waa Marka xamda kuwiin baa saddexda- qaaday uu ayaa qaaday midna barwaaqaa qaaday midna gubaad baa qaaday laakiin barnaamijka may gelin way so- iyadoo fiiriyaabay ayaa say sheegtay ay soo gelaysaa oo barnaamijka nasiibu may helin inay eh, ay ku soo baxdo Eh, waxaa ka mid ahaa erayadeeda waxay sawiraysaa xilliga la wada haasaawayo iyo xilliga laysqababa way noqon kartaaye hahe waxaa iska jirta oo waxyaabahan u fiirsaday ka mid a heesta ugbaadee soo bixi doonta ayaa tusaale ahaan waxay muujinaysaa dabadeedna gabadh niyad jabtay oo malaha midi ka xumaaday oo kii kale ka xumaaday oo kii saddexaad oo kale ka xumaaday oo aragtayba rajo dambe oo nin laga qabo inaanay dee jirin inay iska gabaabsi tahayba dee mar haddii kii lala aqalgalaaba intuu maalma marka horena wanaag badan muujiye hadhow toorana uu ee, dee iimaanka malaha ma wax ku dhacayo garan maaye iimaankunbaa uu tagsi laga noqonayo uu- saaraya ha haye dabeedna gabadhaasi waxay tiri dugsi loo hiloodiya hardacaar gabood male waa heesta ogbaad hahe kun yar heegal kun yar heegal luudiyo hoosiisna jiif male dugsi loo hiloodiya hardacaar hardacaarku waa geedka waa geedaha yar rabila harka ee ah, geed aan har khafiifka wanaagsan caleemaha lahayn yaryar leh hahe markaa isu ma- markaa de miya dee hadha dee hoos jiibsan maysid waan garta daruur socotaana dee way kaa dul dhaqaaqi haddaad tidhaahdo halkan u jiibso hahe markaa dugsi loo hiloobiya hardacaar gabood male kun yar heega luudiyo hoosiisna jiif male hama beena mooye ragna hanasho reer male waa haantiflayso layskuma hadlayn karo hadduu hadal macaanaa uu hayal samaa shalay markan hoy wadaagnuu hebel kala noqdo baas waa isbedelka ku dhacaya moogta waan garta been dumarku soo hoy hadhowtana run kula dhaqan ragga waa u halhaysoo waa waxaa haween baday inay halaq nin moodaan loomahooda loomahoyda haystaan waxay helay qof muu helin mar unbuu hagaagiyo kolba hogo tusaale hafarsoo kumaan qabin hadduu hadal macaanaa uu hayal samaa shalay markan hoy wadaagmuu hebel kala noqdo baas heestu taas weeye eh, waa heesta eh, ay in- ugbaad ugubaad aragsan qaadaysa ay ay- ay qaaday ee, heesta kale ee iyaduna aan ka fogeyn ee ay barwaaqo qaaday iyada laftigeedu waxay muujinaysaa uun qof ama ay la sheekeysanaysay ama ha isku dhaxeenbe Mhm.
laakiin dus dusdus badan weliba kaa hore dusdusba kumay sheegin be hahe oo tii hore waxay ka laayd wanaagii iyo shaxshaxdii bay ka laayd soo maaha aada iyo aad iyo far laakiin tani khiyaamo inaanay feerahayn dee qaabka ugula nool yahay bay dareensan tahay haye marka waxay tiri jacaylkuba ma biyo dhigin qalbi dhowr wadaagaan oo dhinaca mid kala wada adna meel wax kula dhiga dhagax cajiib qudha haddaad laba shim dhagax qudha haddaad laba shimbirood ku wada dhufo way dhicay is leedahay waanay kuu dhawo waynay kuu dhawoobeyn dhab ka sheeg jacaylkoo igu dhaado oo dhowr niyadaad ku dheertay ama waynu kala dhiman in dhaweyd bacaashaqu waa dheelle awga dhinac buu ka raran yahay adigaana kala dhimay dhibna laabta ruux jecel dhukusaadu ugu filan malaa dhaadi mayside waa dhimbil hinaasuhu
shimbirad kuwada dhufo way dhici isleedahay Wani, wani, wani, wani ku dhawoowe. Wani, wani, wani, wani ku dhawoowe. Dhagax buudha haddaad labo shimbirood ku wada dhufo, way dhici isleedahay. Wani, wani, wani, wani ku dhawoowe. War, wani, wani, wani, wani ku dhawoowe. dabka shajacayku igu dhaado oo dhow niyadaad ku dheertay amoynu oynu kala dhiman amoynu wada dhaqan dabka shijacayku igu dhaado oo dhow niyadaad ku dheertee ama waynu waynu kala dhiman ama waynu wada dhaqan
marka gabadhu saasay dee ninkeedii way waaninaysaa weli quus iyadu ma joogto waa tan le dhab ka sheeg jacaylo waxaan iska daabay leedahay dee ama meeshay nagu kala wada ama maaragtay Ama- siday ama- tahay ama- arrimaha u wada ama ama waynu kala dhiman marka weli way habaysanaysaa allaha u habeeye waa hagaag tii saddexaadna waxa tii saddexaad ee waa gabadha xamdu ay matalayso ee ay em, ay heesta daatay qaadayso xamda kuweyn Xam- Xam- xamda kuweyn haye xamda kuweyn iyadu waa maraaxilkii saddexaad oo guustii ugu dambeeyey bay joogtaa iyo wayna kala kaxee markaasee weliba mid eh, dhaamana ilaahay weydiisanaysaa faraj khayr qabada ha ilaahay ha bedel khayr qabay weydiisanaysaa waan garta waxay qoomamaynaysaa quruxdeedii iyo ininimad- ininimadeydii ay siisay iyo Mhm.
iyo siday ugu muuqan laadii ilaahay uga qariyey ee laga yaabo in tu ka fool xun uu ku maqan yahay uu soo eegeegayo oo ama banaan ugu taagan yahay haye iyadoo cadaankeyga iyo hilbaheyga iyo timaheyga iyo waxayga iyo dhaweba meesha yaalaanba waan garta way iska waa nooc ka mid a imaanlaanta Waa ilaahay garta.
ha naga hayo aamiin gabadhiyo gabadhiyo xanaaqseen waxay tihi xumaa qoys ninkaad wada dhisteen oo haddana qaatan xumaa kaad qalbiga siisay oo qiime laga waayo quruxdaada kaad hootilo weli qaraabaystaa oo laali meel kale ka jecel qalanja loo hooyey laabtaada adigoo ku qaray ruux isqaban waayey wax nool lagama quustay naftuna qiil ka dhigataaye qaflad ruux ku sugan shawile male qaneecaade kalgacaylka ruux ila qabtoo qira wanaagayga oqoomihii horadhayo qaba imaan buuxa qadira wallahayo aduu qumana isoo xol way tashatay oo reedhida gabadhan hadda ma garata kan waxba kuma laabna laakiin faraj khayr qaba marka iyadiibaa iyadiibaa si ay iskula ta- baydka dambe isku iskula talinaysaa oo ha isku mashquulin wixii hore kusoo gaaray bay isleedahay hadda uun iyo tallaabooyinka aad qaadaysidoo deedna waxay istiri iyadoo isla hadlaysaa hahe qabso oo naftayda ilow qaladka soo gaaray qoomamadu lugtay kaa xidhaa way ku qabataaye wax ka bara qardoofaha ninkii lagu qasaaroobay qisadii dhacdiyo waayahana meel ku qoro gaara oo bayr ha qaadina mar kale yaad u qalantaa dhe qabri baad kasoo laabatay qaadir mahadiidhe qabuulkana rab baa laga helaa qaniyo ee kaasho kalgacaylka ruuxii la qabtoo qira wanaagayga oo qoomihii horodhayo qaba imaan buuxa qadirow raxmaan oo aduu qumanay soo xul
Uma qoys ninkaad wada dhisteen oo haddana qaatan. Uma xuma, uma kaad qalbiga siisayo, qiimo laga waayo. Quruxdaada kaad hootiro, weli qaraabaysaa. Oqolaali meel kale ka jecel, qalinka loo hooyay. laabtaada adigoo ku qoray wux isqaba waayey waxna lagama quustay naftani qiil ka dhigatay qablad ruux ku sugan rawi layn wali qani caadi laabtaada adigoo ku qoray wux isqaba waayey wax noolada ma quustay naftani qiil ka dhigatay qablad ruux ku sugan rawi layn wali qani caadi halgacaylka ruuxii la qabto halgacaylka ruuxii la qabto qiila wanaagayga aqoomihii hordhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umana ii soo xil qadiro wallahayo adigu umana ii soo xil
waan diin aamiin baynu leenahay inaguna waan hubaa dumar badan oo ina dhegaysanaya inay sida faataxada isku marin doonaan ama horeba u dhegaystay heesta horta sahre ay weliba markii heestu ay soo baxday e, intan imika dhowrkaa maalmoodii jirtay aniga intay qorayay iyo intay soo baxaysayba waxaaba igaga sii werwer badnayd ba intay soo baxday ee dadkii ay gaadhay haye waayo imika dhowrkii maalmood way gaadhaysaa malaha laba boqol oo dumara inay facebook igala soo hadleen oo wada ilmeynaya oo leh yacni waxaad ka dhex hadashay i- xaaladaydaad ka hadashay maogtahay cajiib sidaan ka noqdaayo waxaan ugu jawaaba ma raalli ahoo baad odhanaysa qofkii wax alla waxaad ilaade qofkii kaleedano aada maqashadiisiina aada maaragtay si yaro wadwaday dee sawdigan hadalba ka soo gabeeyey ilaahu qumana Ha, ii soo ha.
xul intaasaaba ka Ha.
badan sow ma ogid aada iyo aad sidiiq maxamed burmed aad baad u mahadsan tahay guud ahaana barnaamijkii caweyska washington dhegaystayaal waa naga intaa intaynu mar kala kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo
qaladku soo gaadhay qoomamadu qoomamadu karaa way ku qabatay wax ka baro qarkoofa haninkii lagu qastaaroobay sadii jacliyo waayahana meel ku qora gaaraa obayanaadina mar kale yadu qalantaade qabriibaad ka soo laabatay qaadin mahadiide qabulkana raba laga helaa qaniye ee kaasho obayanaadina mar kale yadu qalantaade qabriibaad ka soo laabatay qaadir mahadiide qabulkana raba laga helaa qaniye ee kaasho halgacaylka ruuxii la qabto halgacaylka ruuxii la qabto ila wanaagayga aqoomihii horedhayo qaba imaan buuxa qadiro walahayo adigu umanay sooxin qadiro walahayo adigu umanay sooxin
codkaasi baxsan ee fanaanada xamda kuwiin wuxuu u dambeeyey barnaamijkii caweyska washington barnaamijkaasina waxaaad ka dhagaysan kartaan mar kasta oo aad u baahataan bogga internetka v o a somaly com